kalluumaysatada iyo ganacsatada ka shaqeeya adeega kalluunka ama malayga ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka walaacsan kalluun yari maalmahani ka jirta xeebaha gobolka bari kalluumaysatadan ayaa arrintaasi ku macneeyey xaaluufin ay kalluumaysatada ajaanibi ah ay ka badaan xeebaha badda cas ee soomaaliya mid ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada ee magaalada boosaaso ayaa faahfaahin ka bixinaya dhibaatooyinka soo wajahay ee la xiriira kalluunyarida ka jirta xeebaha gobolka bari
waxaa ka mid ah kalluumada xilliga xagaaga ah la gaadi jiray oo fiilanda lagu qabsan jiray de isbaara baa loo dhigtay intuusan maaragtay waqtigiisina gaarin baa isbaara loo dhigtay marka saasaa waxay keentay in kalluunkii yaraado dadkii ka shaqaysan jirana ay u fadhiyaan shaqola'aan dadkii dee cunadii iyo wixii la heli lahay magaalooyinkiina ay noqdaan in markaa kalluunkii la waayeba la cuni lahaa waqti dheer buu u yahay mar mar ka dambeeye waa sii adkaanaysaa waqti dheer buu u yahay xilligaan aynu ku jirno kalluunka shabaagta ma shaqayn jirin waxaa shaqeeya kalluun lagu jirib lagu qabto oo shaayad nooc qaab loo qabto shaayadda la yidhaahdo oo jirib lagu qabto kalluunkaasaa la heli jiro oo gaadiidka yararka ay keeni jireen xilligaan dabayshan dhacayso xagaaga oo kale isagiina waxa weeye muddoba lama hayo waxaana sababaynaya dee wixii kalluunku waa issoo raacaa waa sida naqa oo kale weeye meesha markaa dee markii lagu laayey oo lagu qabtay hal mar sariiq la gelinayo gebigiisaba oo la gelinayo dee wax innagu waxaa laga yaabaa hal shay maalin intuu qabto inaynu bil iyo ka shaqaysano meesha kalluunka soo gala dhul kalluunka soo geli jiray oo gohooyinka ahaa baa lagu weeraray qalab baasaa lagu wareejinayaa matooro dheereeya shan iyo toddobaatan khayl aan wax kalluun la yidhaahdo haddaa istiraad hadda caydi ka doono caydi ka helimaysba waxaana sababaynaya waxyaabaha loo adeegsan waa wax jiro waadaxoo la wada ogyahay wey wax qarsoonna maaha dadku baddaan ka wada shaqaynaa baddi baa sawirradoodii baa la hayaa iyagoo qabanaya baa la hayaa maaragtay qaabkay u qabanayaan baa la hayaa waxa qarsoon iyadu ma aha kalluumaysatada ayaa arrintaani waxay u sababeeyeen in xaalufin ay ka jirto dhanka xeebaha gobolka bari taas oo ay sameynayaan ajaanibta ka kalluumaysata xeebahaasi badda cas ee soomaaliya